agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa agab caafimaad oo isugu jira kuwa shay baarka iyo daawooyin kala wareega hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o munaasabada lagu kala wareegaya agabka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid a agaasimo waaxeedyada wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxa kaydka daawooyinka ee wasaaradda madax ka socotay hay-adda w h o iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa ka warbixiyay adeega uu la wareegay taasoo ujeedadeedu ahayd inaanu bal ogaano una kuurgalno qaabkay u shaqayso iyo siday u kaydiyaan dawooyinka waxaan kaloo maanta halkan kula wareegi doonaa haddii ilaha idhaahdo shay muhiima ahaan anaga muhiim noo ah marka oo laba shay baa ugu muhiimsan waa taskii ama shaybaadhkii lagu ogaanayey marka kalooruhu dilaaco xanuunkan loo idhaahdo shambiyuudka maadaama aynu xilli roobaadkii aynu rajeynayna inay yimaadaan si aynu u diyaar ugu ahaano aynaan nairobi iyo meelo kale aynaan aynaan ka doonan waxaa kaloo muhiima baadhitaankii xumadda magaalada ku jirta iyadana daanki fiifarka loo yaqaano inaynu iyadana la wareegno qalabkii ama taskii lagu baadhayay ugu horreyn w h o waan u mahad celinayaa waxaan leeyahy waad mahadsantihiin runtii intaa kooban aan joogno waqtigaa kooban malaa waa wiigii saddexaad wax badan baadna tarteen oo gaadiidku ka mid yahay oo xooga ka mid yihiin oo qalabkan halkan aan maanta u joogna ay ka mid yihiin waxaan leenahay xidhiirkii wanaagsanaayaanu lahayn w h o iyo wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaad moodaa inuu waa cusubay u beriyey waanu idinla shaqaynanaa runtii